asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin faydhiid faylah ka dhowaada warkii hamiinma idaacadda warsanna godobadana siinkahayn welibaa ku mid ahaa madawiine farmaajo iyo mas-uuliyiin kale oo hal meel ku wada tukadeen salaada iide madawiine lafti garan ee oosha-e kareer koonfur galbeedanka baagiintiyo isafiyaan maamulka gobolka hiiraani oo kan degmada beledweyne oo shacabka ka osdaantiyo is-aawiyaan waare usuna walibaa baagandaray dadka ku nool ee hirshabeelle sida geegelinka iidii magaalada garoobena warbixinasiinkahayn dhugunsidayaal baarlamaanka soomaaliya iyo qaadahayana tilaabo kodhan ee ciidamada kenya madawiinaha jubbaland ousa eedeen anjeediya dowladda federaalk xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida iyona diyaariyahayana dacwad kodhan ee cabdi maxamuud cumar ciidamada dowladda oo olgalo qorshaysanka fuliyan duleedka u dhiigle isbahaysiga rabto iyo dugayana magaalada cadan
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waa hamiignama tooydaha idsuu asiinaya galaayta wanalku gudi jara iid aarafa taariikhdana weliba tumi kow biliya siyadad lama kun iyo tomi sagaalka ka dhowaada godobadii oo fidsan madawiinaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo salaadi iida araf geega ka tukudi masjidka shuhadada madaxtooyada qaranka madawiine farmaajo ayaa dhammaan sheebka soomaaliyeed iyo ummadaha muslimiinta ee ankaxambaliyeeya munaasabadii iida araf uusana hojayta sanadkun iyo guudahan waajibaadka xadki usi ilaahay nkatoogayintiyo ka aqbala amalsho suubana madawiinaha iyo ankabaagaya sheebka soomaaliyeed intiyo is-aawiyaan ah si farxadda ndeerta amaba nwada deerta dhammaan bulshada soomaaliyeed madawiine farmaajo ayaa ummado soomaaliyeed ankaraja intiyo sanad kun sanad sheelikadeerow horumar barwaaqi iyo isku duubnaan soona kaboori intiyo doorisho ka qaadan dib andhiska dalki iyo la dagaalanka al-shabaab madawiine laftigaran oo shacabka reer baydhow ankabaagi intiyo is-afyan faahfaahin godobkan ka saabsan welibaan inhaya mukhtaar sheekh aadan dalmar maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa ayaa maantay u dabaaldegeen bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo dadweyne gaaraya boqolaal ayaa tegey masallaha garoonka kubadda cagta ee magaalada baydhabo ee doctor ayuuba halkaasoo ay kula tukadeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed muqtagareen dadka ayaa waxa ay ku labisnaayeen dhar aad u qurux badan iyagoona ay ka muuqatay farxadda iyo damaashaadka maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo kolkii salaada laga baxay kadib bulshada la hadlay ayaa u duceeyey islamarkaana alla uga baryey in ciidan ciideeda kale uu ku gaarsiiyo bashbashee barwaaqo
maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne oo shacabka ka odsadaan intiyo is-aawiyaan faahfaahinta warkuna welibaa ninhaaya waryaagana bashiira cabdulaahi cusmaan maamulka gobolka hiiraaninka degmada beledweyne ayaa hambalyo u diray dhammaan ummadda soomaaliyeed ayagoo ugu baaqay in la caawiyo dadka aan wax haysan gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde ayaa ugu horrayntii ka hadlay
ciiddii al-adxaa ayaan halkaan ku dukannay iid weyn maanta si wanaagsan aan ugu dukannay waxaannu leenahay iiddan iiddeeda kale bashbash i barwaaqa waxaan u hambalyaynayaa soomaaliya oo dhan waxaan u hambalyaynaa gaar ahaan gobolka hiiraan beledweyne waxaan u hambalyaynaa dadka muslimiinta meel kastoo joogaan hambalyaan leeyahay hambalyo hambalyo waa iid wanaagsan maanta waa waa faraxsannahay ummadda mataqaanaa soomaaliyeed dhibaatada allah ka qaado ilaahay caafimaad ha siiyo roob qayr qab allah ha keeno ummadda baggeeda allah isu dummo meel kastoo aan joogno inaan u ducayno maanta oo kale meel kastoo la joogo maanta oo kale in la duceeyo ducada mustajaabo waaya in ummadda loo duceeyaa wanaagsan waxaan leenahay hambalyo waxaan u hambalyaynaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay iscaawiyaan dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan waxaa kaloon leeyahay ciid wanaagsan hambalyo dhammaan dadka reer hirshabeelle meel kastay joogaan waxaa kaloon hambalyo leeyahay dhammaan dadka reer hiiraan meel kastay joogaan waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay ciid wanaagsan waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa kuciyada ciid wanaagsan ilaahay ha nagu gaadhsiiyo bashbash barwaaqo iyo nolol wanaagsan maanta oo ah maalin ciid ah alxamdulilaah waxaan soo tukannay salaaddii jimcaha salaaddii ciidda insha allah haddana waxaan rajaynaynaa inaan qaybihii dambo oo maxaan ku idhaahdaa dabaaldega maalinta xuska ciidda inaan hadda wixii ka dambeeya ee noo bilaaban doonto maalin wanaagsan maalin qurux badan maalin farxadeed maalin aan is leenahay dadka waa maalmaha ugu qaalisan oo ay jecel yihiin meel kastoo ay joogaan laysu soo booqdo laysu soo cafiyo lays marxabeeyo laysu salaamo wax la wada cuno marka insha allah annagu maanta waxaanu joognaa xaruntii waxaan baaq u diraa dhammaan dadka ilaahay wax siiyey ee ku nool maxaa la yidhaahdaa soomaaliya guud ahaan gaar ahaan hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan in dadka walaalahoodahoo baahan maanta oo ah maalin ciid ah oo dadka ay qaybsadaan farxadda iyaga iyo qoysaskooda inay maxaanku idhaahdaa ay caawiyaan oo ay deeq siiyaan oo ay gargaaraan oo ay sadaqo bixiyaan si loo wada ciido marka waxaan u soo jeedinaa dadka wax haysto ilahay wax siiyey inay caawiyaan kuwooda aan waxba haysan la wada ciido wax la wada cuno la wada farxo sidaasaan u soo jeedinaa ganacsatada iyo maalqabeennada iyo dadkooda wax haysta maanta albaabada in la furo maanta jimka in la furo in sadaqa la war qoraal oo saxakubahii xafiiska madaxtooyada hirshabeelle yaalka arya madaxweynaha hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare oo ka hadalay afka golayaalka hirshabeelle ayaa weliba usa hambalyo ka eedan munaasabadii iidul adha uusan diray dhammaan ummado muslimiinta iyo ummado soomaaliyeed gaar ahaan reer hirshabeelle madaxweynaha ayaa sheegay intii maalmo farxadeed dartiya dhambahanyantii is-afyeen dhammaan ummado soomaaliyeed islamarkaasna la farhiyey dadka danyarta iyo iyaalka korahayanba ilaahay weliba kutugan inti sanadkun sanad shaalikdeerow nabadgelyo iyo horumar wadajira midnimo iyo inti ka shaqayna midnimadana iyo horumarkaana iyaariya madawiine waare weliba rajeena inti soomaaliya horumarta hirshabeelle meeliye hadda karoogda sanadkun sanadsha damba meelfaylan iyo deerasa dhanka horumarka iyo nabadgelyada iyaariya hadalkaas madawiine waare usoo hadalshaasii wadada madawiine waare weliba dowladii hirshabeelle iyo sidoo kale baaqa nabadeedanka eedan roojiyowka olaad beeleedyada mararka qaar hirshabeelle kadhiyaan laka bedeliya walaadnimo iyo walwadaqobsi weliba rajeena inti aqliga shaqeeya welibana fadaan inti una kaboolina culamaa udiinta madaxdhaqameedyada ganacsatada walgorodka hirshabeelle intiyo ka-an sidiiyo inka qiib qaada lahaayeen horumarinta dowladnimada iyo ariya madawiinaha hirshabeelle doctor maxamed abdi waare inka dambeyntii madawiine waare weliba ushambalyiid arafe e ku eedan usandiray guud ahaanba ciidamada galab kuwada soomaaliyeed ahaan hirshabeelle iyo ahaan ciidamada amazon ka howlgalaan hirshabeelle gaar ahaan ciidamada hiil walaal ee jabuutiya iyo sha'abiga walaalo jabuutiya sonan raja ee caafimaad qob iyo horumar madawiinaha maamulka puntland saciid cabdulaahi daniya shaabweynaha caasimada garoobe kulo tukadiya salaada ciidul adaxa gaar ahaan garoonka baloonaga doctor amire awaare madawiine ku-xigeenka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash iyo sidoo kale litukadiya salaada ciida shaabsha mas-uuliyiin ka tirsan golayaalka xukuumadda amisom nabad sugidda nabaddoonada walgorodka siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiin kale iyo qeyb ka hayan munaasabadda madawiinaha puntland iyo dhammaan ummado islaamka ah ummado soomaaliyeed iyo shacabka reer puntlandba ayaan ka hambaliyay munaasabadda farxadda ciidul adxa markunka horeyta weliba ansan ka hambaliyeeye waana hambaliinka daree dhammaan ummado muslimiinta ah ee adduunka shacabka soomaaliyeed ahaan reer puntland welibana nka hambaliyeeye intiyo munaasabadda ciidul adxa fadlisha iyo munaasabada maalinguwiinka eegta dadka muslimiinta ah shalay furunga dhiteeganayi geegana waa maalin arafe iyo dhiteeganyi idul adha weliba un ilaahay ka tugane dadka muslimiintan iyo dhabka ilaahay ka qaada sida hadalkan dhagi waa madawiinaga weliba sidoo kale ummado soomaaliyeed nrajeene ilmo faylin nabadgelye iyo deganaansho usasiya dhibaatooyinka haysada iyo sidionka dulqaada lahayan yaariya madawiinaga dowlad goboleedka puntland baarlamaanka soomaaliya iyo qaadayan tillaabo kodhon ee ciidamada kenya dhowaan xubno ka tirsan baarlamaanka kenya iyo baarlamaanka dalkaasay weliba iyo gudbiyana mooshin iyo kadalbadaan intii ciidamo lijeeya dhuulbadeedka soomaaliya iyo kenya murunka kala jirta welibana tallaabadaas kajibaabay hildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya hildhibaan maxamed cumar dalha oo kamid ah hildhibaanada golo shaceebka iyo weliba uu sheegay intii kenya iyo haddaa kasii dorahayta dhibaatooyinka kurugaas dalka soomaaliya walbadan iyo dhibaatayaas dalka soomaaliya haabahaato kenya iyo haddan horseeda hayta dhibaatada soomaaliya iyo haysatiyana faa'iide iyo inkajirna wal inkadoran sidoo kale hildhibaanka ousa waraysi sii warbaahintaya weliba uu sheegay intii haddii baarlamaanka iyo ansahyan mooshinka la horjeeyahaya usa ka saabsan intii ciidamada lijeeya badda soomaaliya iyo kenya muranka kala jirta iyana baarlamaanka soomaaliya ansahii doonana mooshinka dalka laka saarahay ciidamada kenya dhinaga kale hildhibaan cali jawhar oo ku mid ah hildhibaanada golosha abkiya weliba usin dhinisha sheegay intii hildhibaan aadan bare du-aale oo ah hogaamiyaha aqlaabyada baarlamaanka kenya useeyo shaqsiga baarlamaanka dalkaasay inka gudbiyahay mooshinka islamarkaasna usa ka koleeyo dana siyaasadeed oo usan gaare xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee somali state ee hogaamiyow mustafa agjar iyo weliba iyo haddii sheega haytanti diyaariyahayta dacwad kodhan ee madaweynihii hore ee dowlad deegaanka abdi maxamuud cumar oo usahda ka hirinya habse kayaala magaalada ad is abab ee caasimada etoobiya wararka weliba iyo sheegahan hanti iyo la xiriirta dembiye shaldimo iyo oo usijeyside sida la sheegay xilligiiusa deegaanka xukumaay haanason iyo iniska jiraan xasuuqa bahsan oo usa ka dhihi deegaanka jirdil iyo jeysdeen boqolaal maxbuus oo ka jireen jeel ogaadeen iyo falal kodhon ee bani aadamnimada dhugunsiyaala meeliisin warkule sootan weliba idaacadda warsan ee magaalada tambaydhow warkan weliba sinlasoysaano ee maxamunuur maxamed cabdulaahi faransa war kunkoo dhamid antiun hawdan kulmaan weliba sinkatabaaneen sidaasi oo ammaanaha le assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu